بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمتين اللحي تبنات waxaan rabnaa maanta inugu hadalno addunyaa adduunyadan hadda aan ku noolnahay inaan xaqiiqadeeda ogaano annagoo ilaahay subxaanah wa tacaala kalaamkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka indilaaqayna inaan ogaanaan doonaynaa maanta marka waxaa inoogu horeyso maa hiya addunyaa adduunye maxaa la yidhaahdaa waxaanu ognahay qof kasta oo wax sameeyo maalan jihaaz kombyuutar ama guri baa la dhisay ninka arintaas u qumo ee sameeyo dadka kale waa ka yaqaana wuxuu asiga sameyso saas ma ah mantiqa saas waay walilaahi almathalu laclaa ilaahay subxaanah watacaala adduunyadan yaa abuuray koonkao dhan adduunyada qeyb ay ka tahay koonka waa badan yahay aakhiro iyo adduunye iyo waxa anaga aanan ogeyn adduunyadu waa intaa yaro bayna alardi wasamaawaati u dhexaysa anaga adduunya u naqaan caalam culwowi oo haa waxba ka ogeynaa jiro marka ilaahay subxaanah watacaala asaa adduunyadan abuuray asigaa mubdica u ahoo dee aad cin ugu daydaan aan jirin marka aan doonayna inaan ogaano adduunyada maxay tahay inaan asiga u laabanno weeyaan sharcigiisi kalaamkiisi iyo nebiguu soo dirtay markaan u laabanay waxaan ogaanay xaqiiqada adduunye maxaa la yidhaahdaa ilaahay adduunya wuxuu noogu sheegay zuyina linnaasi xubu shahawaati min alnisaai walbaniina walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfida min aldahabi walfidati walkhayli almusawamati walancaami walxarth dalika mataacu alxayaati اddunya wallahu cindahu xusnu اlma'aab dalika mataacu lxayaati dunya adduunyada waa taas baana layidhi adduunyada maxay noqotay qofka bani aadamka wuxuu jecel yahay oo ku raaxaysto oo dumarkii ah oo wiilashii ah oo maalkii ah oo dahab iyo iyo fida ka kooban ama ama fardihii ah ama xoolihii ah ama beerihii ah intaasaa la sheegay inta kale ugu qiyaaskaada guryihii qusuurtii diyaaradihii gaariyaashii maxaan ku irahdaa wax kastaba soo gili marka intaasoo dhanoo waxa dhanoo annaga hadeertaan aan ku dhex wareeganayno yaa ilaahay yuri dalika mataacu lxayaati اdunyaa adduunyadan waxa adduunye liiraahoo lagu raaxaysta waa kuwaas iyo wixii lamid ah ayib taas horta adduunya waa adduunya marka waxa weeyaan caruurteeni dumarkeeni guryaheeni xoolaheeni beeraheeni warshadooyinkeeni diyaaradaheeni bagaariyaashi haadaa kulluhu dunyaa waayo ayib marka adduunyada waaba garanaye maxaa loo adeegsadaa adduunyadaas ayada ilaahay baa wuxuu iri iclamuu anama alxayaatu اddunyaa lacib walahw waziinat watafaakhur baynakum watakaathuru fi lamwaali walawlaadi haddana adduunyadaas oo noola soo tiray adduunya maxay taha layiri maxaa loo adeegsadaana ilaahay wuxuu iri iyadoo horta adduunya wax lagu cayaaraa iska tahay laysku mashquuliyo haddana waxaa weyaan ziina waa laysku qurxiyaa tafaakhurun baynakum waa isugu faantaan takaathurun waa laysku xoolo badsa sheegtaa adduunyadii intaas iyo wixii lahal ah nihaayadeedii waxaa weeyaan inuu qofkii isku qurxiyo inuu dadka kaga soocnaado inuu xoolo badan yeeshto wababa intaanoo dhan waxa weeyaan waa waxa adduunyada loo adeegsado hada min baabi tamthiil lilbacdi lilistidlaal cala albaqiya waay marka adduunyadii waan ogaana waxay tahay waxay badanaa loo adeegsado intifaaca lagu qabana maxay tahay maxaa loogu intifaaca marka waxaa inoo dhiman xaqiiqadeeda maxay tahay adduunyadii yacni wax weynoo qiimole miya ma wax oo dhexdhexaad aba ma wax aan faa'iido lahaynba ilaahay wuxuu iri wamaa haadihi alxayaatu اddunyaa ilaa lahwun walacib adduunyadan ma aha baa layiri ilaa lahwun maa yutalaxaa bihi waxa macnaha lagu mashquulo iyo walacib waxa lagu cayaaro adduunyada ilaahaygii abuurtaa saas dhahay saxiix ninka mu'minka ah markii uu wax wanaagsan ku sameeyo wuu ka duwan yahay laakiin fii asliha hiya haakada macnaha adduunyada waxaa weeye alaaba alaabuu ilmahay ku cayaaran soo ma arkin hadda fiir natiija may leedahay haddii ayada sidii tahay loogu isticmaalo oon aakhira lagu loo adeegsanin nihaayadeeda sidaasoo kale bay noqonaysaa wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu lguruur waxa dadka ku kadsoomaan mooye wax kale maba aha liri waxa weeyaan wax weynay u malaynayaan xaqiiqo jirtanaba maaha aslan adduunyadii maxay tahay markii muddadeedii waa ogaanay ayadu waxay tahay waxa loo adeegsado xaqiiqadeeda waa ogaanaye maxay la-eg tahay adduunyada waxaa la yidhaha addunya ay qasiira waaba gaaban tahay qasiira biictibaaray qasiira biictibaari alaakhira adduunya haddii la fiiriyo tii dhoweed waay ismu tafdiil weliba waay midii dhoweed markii lagu yiraahdo macnihii waxay ka dhigan tahay haddii aakhirada loo fiiriyo waxyaaroo kooban waay liannahu saxiix waxaa laga yaabaa had jirtaan aalaafi siniin ay adduunyo soo jirtay haddana muddo unbay doojo ay diri joontaa ilaahay baa garanaya wakhtiga qiyaamada ay dhici doonto laakiin haadaa kullu isku duub markii aakhirada la barbar dhigo yacni waxay ka tahay ma jirto liannahu aakhirada say u bilaabato maba dhammaatabo adduunyadana waa kaa bidaaye iyo nihaaye bay leedahay ayib taa horta waa mid midda labaad waxa weeyaan biictibaari shaksi bay qasiira ku tahay adiga adduunyadan oo kumanaan kastoodan soo jirtay adiga maxaad kaga leedahay maalinkii lagu dhalay intaad ka dhimatay intaa yar haddii waxay ka tahay ma jirto waa in yaar oo kooban waay haddii nebi maxamed uu yidhi aniga marka wakhtigeyga la soo bixiyey marka loo barbardhigo ummadihii kale qorax sii dhacaysoo kale yaan la mid ahay buu yidhi qursi qorax oo sii dhacaysa inta adduunyada inay dhacda ka dhiman yaa aniga aan adduunyada kasoo gaaray buuri markaasuu nebigu yiri ana wasaacatu ka haatayn bucitu ana wasaacatu ka haatayn fartan dhaxa iyo farta kale oo maruudsada layiraha sambaabada wax u dhexeeya ma jira sidaan anagoo isku daba taalno aniga markaan soo baxaba aakhiradii baa dhacayso saas weeyaan ayib walidaalika ilaahay asoo gaabnaashadii nooga hadlaya wuxuu iri adduunyadii ka mathali kaythin acjaba alkufaara nabaatuhu huma yahiiju fataraahu musfaran huma yakuunu xutaama adduunyada dhan intaasaa ilaahay ku koobay waxay la mid tahay buu iri roob soo da-ay ee dadka beeraleyda ee aada u cajab geliyey ee markuu iftiima wixii kasoo baxay haddana isla markiiba uu macnaha bislaado macnaha musfar noqdo lownki isbedelo haddana burbur uu ku dhammaado fiir hadda markuu roobka da-a dhulka dhan dooguu noqonay in yar kadib dhulkii waxawaaye waa soo casaanaya qalaylkii baa soo gelay in yar kadib wixii dhamay waa wada burburayaan kulligeedba adduunyada dhan intaasay la mid tahay aayaad badan baa ilaahay noogu sheegay hadda aanan ka gaari karin wadrib lahum mathala alxayaati اddunya kamaa in anzalnaahu min aلsamaa faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiiman tadruhu riyaaxu aayaddii un bay la macno tahay walidaalika nebigii oo khabiirka ku ahaa oo ilaahay soo dirtaa wuxuu iri maa lii walidunya maa ana ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin huma raaxa wa tarakaha wuxuu iri aniga adduunya maxaanba isu sheegnaa buu iri waxaan la mid ahay nin wax saaran oo faras ama ama ama rati saaran yaan la mid ahay buu iri oo geed hoostiisa harsaday asoo xayawaankiisii saaran ku dheeraan maayo yacni hadda faras baad saaran tahay adoo faraskaada saaranaad geedkii aada hoos timiday maadan degin oo aad alaab dhiganin ood saaxatay ma aha in yaraad tiri bal nafaska ha kuu qaboobay inta marka nin faras saaran geed hooskiisana aanan ka degin intuu joogi karo waa xeroo kooban sidaasoo kale aniga adduunyada iyo iila mid tahay buu yiri oo aniga markaan imaanayo markaan ka dhaqaaqayo waxbaba iskuma dhexeeyaan xadiid saxiixa waa walidaalika inay adduunyada xaqiiro tahay xadiidkii sahl ibni sacd nabigu wuxuu uri low kaanat اddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafira minha sharbata maa hadday adduunya wax qiimo leh ay ahaan lahayd nicmadaas looma ogolaan lahay nin aan mu'min ahayn laakiin qiimo ma leh sidaasaa waxaa waye gaalada iyo muslimiinta iska wada qaadanayaan wax taafiha weeyaan bal waxaa kasii dara nebiga inuu saxaabada u soo dhoweey asoo doonayo yaa maalin orgi bakti ah buu soo maray oo macnaha cuuryaannu ahay markuu noolaay oo dhagihiisa iyo wixiisa dhan ay wada baaba'san yihiin markaasuu nebigu wuxuu iri midkan ka warama se uu idin leeyahay ilaahay rasuulkan qiimo mala boori xoole ma ku qaadan lahaydeen asagoo nool xataa maba ku qaada hadda waaba dhintaaba ayaa layidhi nebiga markaasuu nebigu wuxuu yidhi fawallaahi ladunyaa ahwanu cala allahi min haada calaykum adduunyada yaa kasii xaqiirsan siduu kan idinkuga xaqiirsan yahay agtiinna adduunyadaa kasii xaqiirsan ilaahay agtiisa macnaha waxa weeyaan sidii kan idinkaga xaqiirsan yahay adinka wax xumoo qiimo lahayn uu idin leeyahay waxaa kasii qiimo daran ee adduunyada ilaahay ugu sii qiimo daran sidii orgigan idinkugu qiimo lahayn bay ilaahay adduunyadana qiimo idinkusan ku lahayn ayib marka waxaa la yaab leh adduunya sidaas oo xaqiiro u ah yaa haddana naftii bani aadamkahay saas uga dhegan tahay ilaahay adduunyada in jecelnahay buu noo sheegay tuxibuuna almaala xuban jaman wa inahu lixub alkhayri la shadiid meelo badanaan ku soo marnay marka nabiga calayh salaatu wasalaam yaa noo sheegay oo wuxuu iri adduunyadaanaad aragto saas oo xaqirsan haddana waa sii jeceshiin wuxuu iri ina addunyaa xulwatun khadira waina allaha mustakhlifukum fiiha fayandura kayfa tacmaluun faataqu dunya waataqu nisa adduunyada wuxuu iri waa macaan tahay xalwo waay xulwa bimacnaa waa shay lagu lagu dhadhan la dhadhansado waay haddana waa shay macnaha doog ah waxa oo dooga nafta waa jecel yihiin ilaahayna wuxuu idinkaga dhigay kuwa adduunyada isku adinka isku dhaafo annagaa isku reebreebayno ninkaba wiilkiisu ku dhaxalsiinaa wiilkiina wiilkiisu ku dhaxalsiinaa istiklaafka kaasaa la yidhahda marka ilaahay wuxuu iri nebigu wuxuu iri fayandura kayfa tacmaluun ilaahay waa idin fiirina saad u camalfalaysi ee saas hadday tahay fattaqu dunya wattaqu nisaa waxa qofka fitneeya waxaa ugu badan adduunyada iyo dumarka iska ilaaliya buu nebiga caleyh salaatu salaam yiri adduunyadii ayada ahayd oo sidaas oo xaqiirkeedu waxay ku dhammaanay laba midkood adduunyadii baan ku noolayn waa ka tagnay aakhiraan tagnay imaa inaan adduunyadii ka kasbannay sacaada yacni liibaan joogto ah ama khasaaro joogto ah walidaalika aayaadkii hore aan soo akhrina ilaahay wuxuu ku khatimay markuu ka hadlaya iclamuu anama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun aakhirkeeda huma yahiiju fataraahu musfaran huma yakuunu xutaaman wfi اlaakhirati cadaab shadiid wmaqfiraة min allahi waridwan waxaa layihi waxaasaad soo isticmaalaysin fi nihaaya maxay ku dhammaanayaan inaad aakhira ugu guurtaan oo fi laakhirati cadaabun shadiid inaad cadaab shadiid aad aakhirada ku heshaan iyo inaad ku heshaan wmaqfiratu min allahi waridwan ilahay inuu dembigiidii dhaafa raallin idinka noqdo marka adduunyada xaqiran ma aha inay wax sahlan tahay lianna waxay ku dhammaanay imaa guul oo joogto ah ama khasaare iyo haziimo joogto ah midkooday ku dhammaanaysaa walidaalika yaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga aada waxaa uga buuxa inay nooga digayaan inaan adduunyada ka dhiganno hiya alghaaya midaba oo annaga iyada noola abuuray ee daar mee lagu gaara inaanan ka dhiganin boy nebiga iyo ilaahay iyo rasuulkiisa nooga digeen ee waxaa noogula talagalay inaan adduunyada markaa wuxuu yiri ilaahi subxaanah watacaala yaa ayuha اnnaasu اtaquu rabakum wاkhshow yowma laa yajzi waalidu can waladihi walaa mawluudu huwa jaazin can waalidihi shaya ina wacd allahi xaq falaa taguranakum اlxayaaةu اddunya walaa yaguranakum biاllaahi اlgaruur fiiri marka yaa ayuha اnnaas dadow alayiri gaal iyo muslim waxaad ahaataanba itaquu rabakum ilaahay ka cabsada wakhshow maalinna ka cabsada yowman laa yajzi waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazan can waalidihi shay laba isdhashi ay waxba isku tarayn markaasaa layidhi ina wacd allahi xaq waxaan idin sheegayna sheeka barale asaatiir alawaliin ma ah ina wacd allahi xaq waxaan idin sheegayna waa dhici doonaan aan idin leenahay sidaasay u dhici doonaan ee falaa taguranakum alxayaatu اdunyaa adduunyadii dhoweed ay idin kadinin walaa yaguranakum billaahi ilaahay uusan idinku kadinin algharuuru midkii kadistka badnaa shaydaanka ahay haddii algharuur la yihahdo qeynka la kordhigo waa shaydaan haddii guruur la yirahdana waxa waayaan qofkii oo wixii asiga ku kadsoomo marka labadu way kala duwan yihiin sidaas oo kale dardaanka ilaahay u nasi yaa bani aadama laa yaftaninakum ashayطaanu kama akhraja abweykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa inahu yareekum yacni fiiri laa yaftinanakum ashaydaanu kamaa akhraja abaweykum min aljanna sii shaydaan aabbayaalkiina aadam iyo xaawo u dhumiyey ou u fidneeyey you adinkana idiin fidnaynow jannada idiin dhaafinin baa layidhi ee adduunyadan ha ku kadsoomina marka ilaahu maxaana la gudboon adduunyadii waa ku noolnay waadna keentee sidii dadkii mu'miniinta ahay qaaruun ku wacdiyeena waxaa layidhi wabtaqi fii maa aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa wa axsin kamaa axsana allahu ilayk marka waxaad waxaad wax ku raadisaan wax allaale wuxuu ilaahay ku siiyey oo adduunyada aad kugu siiyo oo caqlile oo cilmile oo adumaale oo caafimaada oo dhaqaalaha uu ilaahay ku siiyo waxaad ku raadisaa addaar alaakhira marka adigana nasiibkaada haka iloobina waxaad kaga intifaaci ka qaado siduu ilaahay wanaag kugu sameey jala jalaaluhu wanaag u sameey ilaahay wanaag u sameey maaha adiga wanaag isu sameey oo aakhiradii ha gafin aa loo jeeda marka fi nihaaya waxa weeyaan adduunyada aad aragteen oo maanta aada noola mac markii qiyaamadii la tago warka wuu isbedelaya nebigu wuxuu noo sheegay markii qiyaamada la tago ninkii adduunyada ugu necba madnaay oo ahlu naarkaa la keenaya naartiibaa mar jalaq la siinaya waa laga soo bixina bal ii waran baa leeya adduunyada waa dee ninkii ku raaxaysa jiri baa tahay bal hadda iiga waran adduunyada wuxuu leeyahy ilaahay wax raaxa layira adduunyada iguma soo marin halkii kamsa oo naartii la dhexgeliya ay lowsiinayso fiil adduunyada xaqaarnimadeeda wixii aad kusoo raaxatay kusoo raaxaysatay oo lagu soo siiyey oo daaro leh oo diyaarado leh oo guryo leh oo beero leh oo sharikaad leh oo bobba leh wixii oo dhan hal daqiiqa keliya hal thaaniya markii naartii qofkii la geliyay aliil barwarna sii wixii raaxo adduunyada aad ku soo qaadatay oo marka sabab u noqday inaad aakhiradii janno ku wayso bal adduunyadii jannadii aad adduunyada ku gashay bal hadda inooga waran wixii dhawaaba iloobin wax weligay wanaag oo isoo maron sheegi kara ma jirto maskaxdii ka baxay cala alcagsi ninkii adduunyada ku rafaasanaay ee madluumka ahaa ee gaajo iyo duruuf ay ku baabi'isay laakiin jidkii ilaahay soo hayo ee diintiisii haystay markii mar jannada la geliyo alaleeya bal nooga waran wixii bu-si ku soo maray rafaad iyo iyo iyo gaajo iyo xanuun wax ma ka xasuusanaya wixii oo dhan waaban iloobay buur ka ana weligee anigoo sacaado ku noolaan jiray oo kale marka waxaa lagaa rabaa dadkii ahlu jannada ahay waa la tilmaamay ilaahay wuxuu ri faammaa dadkii ahlunaarka ahay fa amaa man taqaa wa aathara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa waa dariiqada loo maro waa ninkii iskibriye oo adduunyada doortay naarta u dambeeyaa wa amaa man khaafa maqaama rabbii wanaha nafsa can ilhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa ninkii ilaahay ka cabsaday oo maa man khaafa maqaama rabbii wanaha nafsa can ilhawaa adduunyada intuu joogayna waxa oo dulmiga iyo macsida iyo balaayada nafta ay jeceshahay ka celiyey ninkaas ilahay wuxuu ri fa ina aljannata hiya alma'wa jannadu uu hoyan doonaa wax ka bixinaana ay jirin marka adiga labadii dariiqa midkood ka dooro aday khiyaarka kugu taallaa maanta waxaasoo dhan hadda maanta waad akhrinay marka waxaa laga rabaa hadhow didanba hadhihin dad baa fahal lanaa min shufacaa'a fayashfacuu lanaa aw nuraddu fanacmala hayra aladii kunaa nacmalu markii ay arkaan taagtoodii inay soo dhammaatay yay ku calaacalayaan wax noo shafeeca maanta ma jiraan ama furso ilaahuna sii dib noo celi adduunyada aan soo saxne wixii ay dadka dhihi doona haddaaba laguu sheegayba marka isdaba qabo oo adduunyadan waxaad ka dhigataa daar aakhirada lagu gaaro ka dhigo ee ha ka dhiganin mid ayada daraaddeed lagu abuuray ha ka dhiganin ee hadafkii lagu abuuray iisan kaa weecinin waxaasoo dhan waa nasaaix waaye waxa nasuusku soo arooray adduunya lama sheegi karo laakiin waxa weye alcaaqilu takfiihi lishaara waxyara kugu filnaan karo ilaahay kuwii wax barta wixii ay maqnaan ku faa'iidaysta allah hanaga dhigo wixiina dhuminayna allah hanaga wareejiya assalaamu calaykum waraxmat ullah